bismillaahi raxmaan raxiim waxaan tagnay munaasabad xil wareejin ah ee dalka kuwait oo ah caasimada shabaabka oo dalalka carabta ayaana laku casumay xil wareejintana waxay ahayd sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaa amiirka dalkaas sheekh sabaax axmed sabaax oo wareejinayay caasimadii oo loo wareejinayay dalka masar taasaa nalaku casumay wadamo badan oo carbeed ayaan helin macaadallaahi kuwa oo dariska nala ah oo wadamada carabta ka tirsan nasiib wanaag dowlado kooban oo meesha lagu casumay ayay dowladda soomaaliya wasaaradeeda dhalinyarada iyo isboortiga ay ka mid noqotay waxaana la dareemayay horumarka dhinaca dhalinyarada iyo isboortiga laga sameynayo soomaaliya dadku caalamka waxba kuma seegano indhaha caalamka soomaaliya aaday ugu soo jeedaan marka si gaara ayaa naloo ku casumay si gaara ayaa naloo daneynayay dalkaasi wuxuu leeyahay wasaarad wasaaradaas oo ah wasiirkeeda casumaada naloo soo marsiiyey inuu nagu casumo waa wasiirka warfaafinta ee dalka kuwait ahna wasiiru dowlaha arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha waxay qabaan hay-ado waaweyn oo ah hay-adda guud ee sboortiga horumarinta sboortiga iyo waxay qabaan hay-adda guud iyo horumarinta dhalinyarada waxay qabaan ururo oo horumarin dhalinyaro ayay leeyihiin marka intaba waa isku soo marnay intaba waa uga faa-iideysanay fursadda soomaaliya safiirka soomaaliya u jooga dalka kuwait sihayaha abiib muuse faarax iyo ku-xigeenkiisa farxan yare ayaa runtii aada dadaal dheer u geliyey si waqtigaas kooban afar iyo labaatan saac gudahooda inaan intaasoo dhan isku soo marno habeenkiina lagu soo qatimay munaasabaddii xilwareejinta subaxii markaan airboort ka aadaynayna aan lasii kulanay hay-adii guud ee horumarinta dhalinyarada alxamdulilah runtii wasaaradda waxaa usoo qabsoomay howlo aad muhiim noogu ahaa oo ah munaasabadda xilwareejinta keliya inaan ka qeyb galnay ma aha inaan hor dhigano waxyaabo muhiim noo ah side efentyaal aan sii dalbanay oo safaaradda aan usii sheegnay ayaa noo suurtagalay inaan helno in naloo qabto sidaasi lamida wasaaradda warfaafinta xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya waxaa u yaalay mashruuc aada u weyn oo horey loogu ballan qaaday laakiin miiska hoostiisa isaga jiray muddo safiirka ayaa ii sheegay safiir horaa meesha joogay isaga sii hayu ahaa waxaan meesha miiska hoostiisa kasoo saarnay aan kasoo saaray aan dhaho arrintii wasaaradda warfaafinta oo ah mashruucaas oo ah mashruuc aada u weyn mashruuc lagu horumarinayo telefishinka qaranka lagu casriyeynayo dhowr stuudiyo oo casri ah oo kuwa wadamada caalamka ugu sareeya loogu sameynayo sidaas si lamid a waxaa jira raadiyo muqdisho isagana idaacadda lagu horumarinayo sidoo kale wakaaladda wararka ee soona dhaqaalo aada fara badanna lagu bixinayo malaayiin dollar ah si sharaf leh ayuu nooga aqbalay wasiirkii inuu mashruucaas boorka laga jafo in mashruucaas lasoo nooleeyo in mashruucaas wasaaradda warfaafinta dhinaceeda laga sameeyo maadaama aan baahi weyn u qabno horumarinta telefishinka qaranka oo ah idaacadda keliya ee ay dowladii leedahay dowladdu jamhuuriyadda federaalk soomaaliya raadiyo muqdisho oo ah idaacadda qaranka iyo wakaaladda wararka ee soona annaga ka wasaarad ahaan waxaa noo qabsamay sidii aad hadda ogtihiin waxaa culeys weyn naga haya dhalinyaradii under seventeenka ama lix iyo toban jirada oo ahaa dhalinyarada kasoo gaaray ciyaarihii barigii bartimaha africa sakaaf in diyaargarow weyn ay ugu jiraan hay-adda horumarinta isboortiga waxay naga aqbashay in deegaankii iyo accommodationkaas iyo ilmahaas wax alla wixii ku baxaayo oo tababaradooda gaadiidkooda ay naga gacan siinayso waxaan usii bandhignay wasiirka iyo wasaaradda een, oo- oo- nin ah, hay-adda horumarinta een, wixii kalena aan dowladda soomaaliya la kaashano si ilmahaasi bisha juun ay tababar ugu soo qaataan dalka kuwait haddii allaha awooda la ogolaado waxa dhimanna ay noo dhammaystirto een, dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaan xukuumadda een, nabad iyo nolol haddii allaha awooda la ogolaado sidaasi lamida een, arrimaha dhalinyarada oo iyadana tababaro iyo in hay- santaro loo dhiso waxaan u sheeganay in aan lagu horumarin karin een, hay-adaha een, UN-ka ama een, gacanta dadka soomaaliyeed keliya ay ku filneyn in sanduuq horumarinta dhalinyarada iyo sanduuq horumarinta isboortiga ay gacan naga siiyaan ayagana waa ballan qaadeen haddii allaha awooda la ogolaado labadaas waxaan kaloo rabnay youth center resource oo qorshaha noogu jirtay inay gacan naga siiyaan ayagana waa ballan qaadeen waxaan isleeyahay munaasabad xil wareejin keliya uma aynan tegin inaan ka qayb galno laakiin waxaa noo qabsoomay shaqooyin aad u muhiim ah oo labada wasaaradood warfaafinta iyo dhalinyarada iyo isboortiga waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo gabagabeeyo inaan u mahad celiyo safiirka siihayaha een, dalka kuwait soomaaliya u fadhiya safiir cabiib muuse faarax oo runtii isaga iyo ku-xigeenkiisaba ay shaqooyinka aada noola qabteen noola howlgaleen een, runtiina wuu ku ammaanan yahay een, matalaadda dalkiisa uu ku matalayo een, soomaaliya horumarkeeda siduu ugu heelan yahay waxaan leeyahay jazaakum allahu kheyr een, safiir abiib een, sidoo kale waxaan rabaa inaan umahad celiyo waqtiga oo aada u yaraa aada u ciriiri ahaa aan ka cudur daaranayo inaanan wada arkin ka wada gaari waaye ayagoo noo wada heelan ayagoo noo wada diyaar ah safiir een, jaaliyadda soomaaliya ee dalka kuwait noo degan een, aan ka arkay odayaasha qaarkood profesoradii jaamacadaas jaamacadaha dalka kuwait wax ka dhigayay ugaasiyadii madaxdii een, guddiga jaaliyadaha qaar ka mid ah haweenkii dhalin dhalinyaradii wiilal iyo gabdho oo aada horumarka dalkooda ugu heelan ayaan arkay runtiina jaaliyadda soomaaliya ee dalka kuwait waxaan ku faraxsanahay inay tahay jaaliyad midaysan jaaliyad hal aragti leh jaaliyad aysan saameynin waxa jaaliyadaha kale saameeyey hadday tahay qabiilka hadday tahay qoqobnaanta hadday tahay oo de- jaaliyad soomaaliyeed oo magac soomaaliyeed ku midaysan gaar ahaan jaaliyadda dalka kuwait waxaan kusoo arkay jaaliyad wada nabad iyo nolol ah
rajadii aada qabtay markii aada baxaysay iyo markii aada soo laabatay ka waran markii aad qola- aad la kulantay madaxda kuwait Een, runtii hadda markii aan tegaynay annaga waxaan islahayn ka faa'iidaysta side afantiyadaas aan kusii talagelaynay ee casumaadaasna weliba waqtiga oo ciriir nagu ahaa inaan meelan ka baxno diyaargarowgii shan iyo tobankii miya nagu soo socotay laakiin waxaan rabnay in oo aan kaga faa'iidaysano howlahaas faraha badan ee ee na horyaalo rajada aan qaba hadday ka fiican tahay waxaana la ka rabaa annaga haddeer inaan deg deg u gudbino nambarkan la rabo in naloo tababaro een, dhay- dhalinyarada kale ee soomaaliyeed mashruucyadii aan weydiisanay inaan annaga hadda jawaab celino oo aan u dirno haddii ilaahay yidhaa maalmahan soo socda ayaana miiska noo saaran tahay inaan howlahaas qabano deg degna aan wixii nala ka aqbalay aan ayagoo faahfaahsan aan u gudbin doono haddii allaha awooda la ogolaa marka rajo tiya markaan tegaya ka badanaan hadda ka qaban waayo marka alxamdulilah mashaariicdii aada soo wada seexdeen eh, ma- ma idiin ballan qaadeen in si dhaqsa ah lagu fulinaya sida hadda mashruucan oo hadda baahidiisu taagan tahay ama kan telefishinka ahaadaan ama midka kale ee dhinaca dhalinyarada lagu tababaraayo sportiga oo ah baahi hadda wadanka ka jirta ama wasaaradda warfaafinta ha ahaato ama wasaaradda dhalinyarada mashaariicdaas ma idiin ballan qaadeen in- inay mashaariicda waa noo ballan qaadeen wasaaradda warfaafinta waan soo gaarsiiyey Een, hadda horeyna waa ugu sheegay intaan meesha joogay Een, ayaga laga rabaa inay mashruucii boorka waa laga jafay miiska hoostiisa waa laga soo saaray wasaaradda gacantay ku haysa in safaaradda lala xiriiro booqasho kale ay tagaan haddii wax ka dhiman yihiin hadda ku darsadaan intuu miiska saaran yahay annaga wixii aan soo sheegno kal- kulli waa nala ka aqbalay haddana laakiin nala ka rabaa isfahamkaas inaan wada saxeexano oo aan diyaarino intana aan ka gudbino haddii allah awooda leh ogolaado hadda ka waran xiriirka eh, maadaama wasaaraddii dhalinyarada aad adiga hoggaan u tahay xiriirka intuu leega ee soomaaliya eh, dhalinyaradeeda wasaaradda haddii aan leedii dhalinyarada iyo dhinaca jaamaca jaamaca alcarabiya aadaan ah, soomaaliya loo danaynayay haddeer xitaa afar iyo tobanka caasimadda la wareejiyey keliya maaha waxaa la igu casumay in dalka masar oo xil wareejintii la sameeyey inaan meesha tagno oo munaasabad kale oo xilkii lagu soo wareejiyey ayaa ka dhacaysa laakiin waa ka cudur daartay liajli shan iyo tobanka may diyaar garowga barnaamijyada loogu talagalay dhalinyarada iyo isboortiga dalka ayaan xoog saarayay wixii inaan soo bandhigno wixii noo qabsoomay waxa aan rabno hadda inaan qabanno horumarka dhalinyarada iyo isboortiga dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya furay u tahay waa aragtida madaxweynaha barnaamijka xukuumadda ra-iisul wasaaraha ayayna ku jirtaa taasaana qorshe howleedka wasaaradani ay ku shaqaysa ay tahay waayahay ugu dambeyn eh, shan iyo tobanka may sidaad ka dhawaajiso haddaba aada u baaqtay ayaa soo dhow u ah maalintii dhalinyarada qaranka oo maalin taariikhi ah marka diyaargarowga wasaaraddu intee la egyahay Een, runtii soomaaliya waxay noqotay qaranka dunida ugu dhalinyarada badan Een, ma jiro dal kale oo 75 percent boqolkiiba todobaatan iyo shan ay dhalinyaro tahay dadkiisa Een, soomaaliya ugu badan een, qaranka dunida ugu dhalinyarada badan ah Een, ta- midda kale taariikhda dalkan xornimadiisa gumaysiga heryadiisa iska tuurayna wuxuu ku astaysan yahay saddex iyo toban dhalinyaro ah oo la xuso taasaa 15 may s y l saddex iyo tobankaasaa lagu asteeya aaway dhalinyaradaas iyo dhalinyarada maanta okay way jiraan dhalinyaro fiican oo firfircoon oo dalkooda horumarkoodii ma haysan markaas dowlad kaabta dowlad kalkaasha dowlad gacan siisa dhalinyarada maanta waxay haystaan madaxweyne aragtidiisu tahay horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga soomaaliyeed waxay haystaan ra-iisul wasaare barnaamijkiisu yahay horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga Een, wasaaraddaana ku shaqaysa een, sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada iyo isboortiga Een, annaga marka dhalinyarada waa waxaa naga dhexeeya wada shaqayn kuwa ururada madaxa bannaan dalaadaha madaxa bannaan soomaaliya youth councilkii ayaa hadda la diyaariyey inkastoo waqtiyada qaar ay waxayna iska jiitamayaan waayo waxaa ku waxay dhaqaalay rabaan inay dalka oo dhan soo koobaan inay guda iyo dibad ka warqabaan Een, soomaaliya youth councilka si loo dhiso golo dhammaystiran oo dhalinyarada soomaaliyeed ay iskood isu doortaan insha allah waa gaaraynaa wixii dib u dhaco jiro waa kasoo kabanaynaa Een, taasaa keenaysa marka way muuqataa horumarka dhalinyarada way muuqataa horumarka isboortiga gaar ahaan shan iyo tobanka may horumarka dhalinyarada ayaan rabnaa inaan diiradda saarno diyaargarow xooganaa loogu jiraa wasaaradda markaan baxayo waa kasii dardaarmay gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan yariisow Een, wasaaradani mar kasta waxaa iskaashi kala dhexeeya wax wada qabsi gobolka banaadir Een, taasaan marka munaasabadaha marka la qabanayo aan iska kaashana sidaasi lamida ururada isboortiga haddii arrinta isboorti tahay iyo een, olombikada iyo xiriiradeeda iyo naadiyada kale isboortiga haddii dhalinyarada ay tahayna ururada iyo daladaha madaxa bannaan oo ay ugu horeeyaan soomaaliya youth councilka ayaan ayagana iska kaashana arrintan marka waa guddi ayaana u magacaabaya oo gobolka banaadir wasaaradda een, ururada kale ee dhalinyarada Somali- Somali Youth Council-ka een- een kumeelgaarka ah golaha dhalinyarada qaranka kumeelgaarka ah ka kala socda ka kala socda een, daladaha madaxa bannaan ka kala socda een, xafiisyada madaxda qaranka maadaama aada loo danaynayo horumarka dhalinyarada haddii allaha awooda la ogolaado Een, howlaha qaar waa si eventyaala jiro oo isboorti oo ka horeeya maalinta munaasabadda ay dhacayso haddii ilaahay yira iyo gabagabada maalinta een, ubax dhigga habeenkaasna aan kusoo gabagabayn doono xafladii ugu muhiimsaneyd si loogu soo gudbiyo een, erey- ereyada madaxda qaranka dhalinyarada soomaaliya haddii allaha awooda la ogolaado